tan iyo intii ay xirneed wadada xiriirisa magaalada muqdisho iyo caasimadda hirshabeelle jowhar waxaa sare u kaca ku yimid badeecooyinka lagu iibiyo suuqyada jowhar taasina waxa ay dhibaato ku noqotay dadka danta yar ee muruqmaalatada ah yuusuf cabdirasaaq yuusuf waxa uu ka mid tahay ganacsatada suuqa ku iibisa shidaalka iyo bisiinka waxa uuna sheegay in qiimaha shidaalka aada u sareeya intii ay xirnaayeen wadada jowhar iyo muqdisho wuxuuna sidoo kale sheegay in wakhtigaasi ay ku dhoweyd in goobaha lagu iibiyo shidaalka ay gebi ahaanba albaabada isugu dhuftaan balse hadda sidii hore uu ka wanaagsan yahay maasha allah hadda aada iyo aaday ugu yeeshteen saameyntii fasahaadaha waxaa dhacday in maxaa la dhihi jira magaalada meelaha qaar oo loo xiro shidaal la-aan darteed oo shidaalkii halkii liitar uu gaaro qiimihiisa labaatan iyo saddex kun iyo labaatan iyo labo markii hore oo wadadan uu furnaa jirto fatahaadaha iyo intaysan dhicinna oo la gedi jira liitarkiisa lix iyo toban laakiin waxaa dhacday markii fatahaadaha iyo wadooyinka ay xirmeen in liitarkii la gado labaatan iyo saddex kun ilaa labaatan iyo labo oo lakala gado oo meelaha qaarna laga waayo laba biri la gedi jira hal doolar ninkii oo wato halkii litar oo basiinka ah ama naftada lagasii jiraa jirto maasha allah macaamiisha way kala fiican yihiin dadka nin waxaa jiro everday sometimes magaalada dhexdeeda ka shaqeeyo oo macaamiil kale ay ku xirantaha sida bajaajleydo kale ama baabuurta yacni iska yariisko oo dadka u shaqeeyo kale dadkaas waa ku qasban yihiin halka doolar ama labaatan labada maarkaas la gadaa inay ku gataan waa ku qasban yihiin laakiin in badan dadkii kale oo adiga shaqadooda marna helaayay marna waynayay marka waxay ku qasbanaadeen ayagana inay baabuurtoodii iyo waxooda ay xareystaan xaafad joog noqdaan ee shaqalaan ay ku dhacdaa dhacday calaashaan annagaba shaqadeen hore u socweysa soomaha markaas annaga markaan liitarka gadeyni maxaa lii jiray toban iyo maxaa lii jiray iyo lix liitarka markaan gadeyni annaga muqdisho waxaana lagasoo sii jira markaas liitarkii waxaana lagasoo sii jira canshuur iyo jidkii oo xun darteed tuminix anaga markaa gadayna toban iyo maxaa liiji waxaana lasoo sii jira iyo afar aan muqdisho aada soo qaadayna halkii liitar labadaas kuna ku jirtay oo aan u qeybi jirnay annaga xoogeena iyo maxaa lii jiray iyo canshuuraad iyo wixii kaloo baxaya baabuurkii soo qaadaya iyo labadaas kuna aan aan aan ka dhex raadin jirnay laakiin markii xamar ay noqotay in oo shidaalkii laga waayo oo keenistii muqdisho ma laga weynin raqiisoo kasii ahaa laakiin keenistii wadada oo lasoo maraya adkaatay marka fuuskii waxaa wadada ilaa iyo joar ilaa muqdisho aana lagu keeni jirin muqdisho waxaana lagasoo sii jiray halkii fuus boqoliyo shan doolar joar waxaan ku keeni jirnay markaas boqoliyo shan doolar muqdisho markiina lagasoo siiyo boqoliyo konton ay nagu qaadi jirtay ilaa iyo joar inuu nagu yimaado halkii fuus waxaan ku qasbaneen annagana boqol konton markuu nagu yimaado inaa boqol lixdan aan gadno qasbanay markaas calaashaan shaal maba la haysaninba nin kastaba shaqadaada iyo maxaa la dhihi jiray kastamarkii meesha ku imaanaya ku ciyaarin ku jiray waxba naf leh hadda ma ku jiri jirin markaas faa'iidada khasaare u badneed faa'iido hadda oo laga soo saari jiray oo hadda oo cad markaas shidaal la-aan jirtay ma jirin waxaa ku qasban tahay kastamarkii iyo dadkii inaa wanaajiso wax annaga oon faa'iida hadda aan ka doonayn ma ahayn oo dadkii maxaa la dhihi jiray iyo konton iyo boqol iyo lixdan ay noogu tegi jirtay marka faa'iido oo sas u ballaaran annaga maaba ka heli jirinba marka nin kasta waxaa isdheyni marka waan gartay bal marka intaas kasoo tagno ka waran qiimaha hadda uu joogo ee shidaalka ma qiimihii hore maku duwan yahay mise maya hadda qiimihii hore aad u aaga duwan yahay waxaa la helay wadda wareeg oo inkastoo iidan naftirkeeda ay dhibtahay oo markii hore tumiy lixda la gadaayo oosan gaarin hadda liitarkii waxaa la gadaa sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah la gadaa ganacsatada qaar ee iibisa shidaalka ayaa waxa ay albaabada isugu dhufteen goobihii ay ku iibin jireen shidaalka taasi oo sababtay in shidaalka uu aada u saro kacay balse waxaa hadda ay heleen waddo uu soo maro shidaalka iyadoo aan weli laga dareemin qiimo jaban maadaama gawaarida ay soo maraan waddo wareeg ah aan la helin waddo toosan oo jowhar loo soo maro